عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal intaan casharka bilaabin kolley umurihii waxay iga tahay un in bal idinku aada fawaa'id badan ah kaba heshaan baadhitaanka iyo baxhigaas oo halkii anigu aan waxuu kaba sheegaya laga yaaba waxa in layskaba iloobayay dee waa wax idin ah xusuusnaansaan bay ahaanaysaa tii xalayto inme alfarqu bayna alqism waalqasiim waan u yarkaadinayaa iyada bal si aan waqtigana u ilaaliyo afartii hore oo laga yaabaa laba dee way iskaba sahlanaanayaan labana waxay u yar baahanayaan baa laga yaabaa eegid bay idinka baahdaayeen afartii hore ayaan sheegaynaa bal dee dad oo dhanna kama wada hadlinaye ciddii kolbayn wax ay u diyaar yihiin si dadka kalena ay u maqlaan oo faa'iidada loo wada faa'iidaysan ciddii aan furso u helin ay ku soo eegto ama habkii ay ku eegi lahayd ba ay ku heli lahayd aan dee yar gees maray labada xaalaba oo iska dhacayaan magacyadan ku horeynaya oo laba waa ku adigu ama dee magacyaabay qeyb mala isagaba badnaayeene ibnu qurqul kitaabkuu ku soo noqnoqdaa kutubta kale shuraaxda axaadiidana khaasatan labada saxiix iyo muwada uu ku soo noqnoqdaa wixii isaga kaba dambeeyey kitaabna waa leeyahay kitaabka magaciisa soo celceliyey markaas buu leeyahay kolley lafdigana ibnu qurqul waaba tan dee magaciisa waxaa laga yaaba inaanu abtirsiintiisa hore uba gelintan xataa nisbadiisa iyo taas warumahayo laftigan qurquul halku ugaba yimi bal yaa ibnu qurquul ayaan ku bilaabayaa waayo adaa hey waaye marka waa ibraahim ibnu yuusuf ha ibraahim labaad waaye sax weeye alxamsiyina waa tiri bas way alxamsi waa nis baan filayaa talow nisbadaas iyaa arkay waxaay tahay nisbadaas looma baraarugi waa garanaya inaan loo baraarugin alxamsiyu dee magac bay u eg tahay waana meel waa makaan weeye maaha walow magacay u tahay malaa dee nina xamse la odhanayaa meesha dhisay oo tan bay tahay sax weeye horta way dhan tahay markaa laba arrimood baa ii hadhay midi waa bal waqti casrigiisii midna waa kitaabkiisan taasaa usii muhiim ah in kitaabkiisan aan ogaano dee a'imadii waaweyneed saa xaafid ibnu xajar iyo amhaashi ay u baahdeen ay wax ka soo naqlinayaan ee ay u laabmayaan waa maraajicdoodiibuu kaba mid yahay waa kitaabka waxaa miisada u yaal marka kitaabka iyo bal casrigiisii adigu raacay goormaa geeridiisu ahayd sagaal iyo lixdan miyaan hubsan karnaa shan boqol sagaal iyo lixdan sagaal iyo lixdan oo geeridiisa ahayd waktigaas sax wey kitaabkiisan waaye kolley kitaabkana tilmaam baan yar rabaa in cid aan adiga ahayd adigu ii joog haye wad waaye ya madaalic lanwaar mawduuciisu muxuu yahay talo uun yahay waay kelimaadka ariibka ahun ariibka un cid wax raacinaysaa ma jirtaa mawduuca kelimaad kuma koobna kuma koob ya sax way mutaalic lanwaar calaa sixaaxi alaathaar dhib mala waa magacii taas waa dee kelimaadkii qariibka ahaa ee saddexdaa kitaab ku sugnaa ma waxaan leeyahay kelimaadkunbuu ku kooban yahay mise wax kalaa raacsan ya kelimaadkum asmaadooduna way ku jiraysaa khaasatan wixii muctarifa ama ishkaal leh ee saddexdaa kitaab iyagana way ku jiraysaa kitaab baana ka horeeyey oo de waa kitaabkan mashaariq lanwaar la ydhaha isla magacan mashaariq lanwaar halkan madaalic iyo mashaariq waa isla mid anwaar iyo anwaar waa isla mid waa imaamkii qaadiciyaad isaguna waa saddexdaa kitaab kolley kitaabkaasuu mukhtasar ama dee kitaabkaas buu tabac u yahay waana kitaab baan leenahay asmaadii waa dhigayaa bal amkinadii marka uu dhammeeyo taasoo kale meeshii makaan ahaydee soo aroortay kutubtaas uu dhigayaa waxaa kalou dhigayaa dee khaasatan kelimaadkii qariibka ahaa taas marka kitaabka mashaariqulanwaar oo kale xuruufta uu ku socdaa waxay tahay waa xuruuftii maqaaribada oo tartiibtan alifba inagu aynu naqaano tartiib ka duwan weeyo xuruuftuusan uma tartiibsana isagu se waxaan filayaa inay dee dabcadan arkay inay iyagu tartiibiyeen mooyaane naftiisa waxbaa yar jira xaggaa tartiibtae laakiin waa taasoo waxaana iska jirto dee ciddii waa heli kartaa meel daar alfaraax la yidhahyo kolley malaha kutubta imaka itqaan ama taxqiiq fiican lahoo masar aan filayaa dee dad ay markaa kutubta uba cinaayo taa taxqiiqiisa lahayd waxaan filayaa qadar baana laakiin dabcadiisa lahayd oo imika dabcadaa dambe ee muxaqaqa ah waa lix mujalad buu ku madbacaysan yahi waana mutawafir majaan baa ku helaysaan haddaad la soo baxdaan waa mutawafir oo maaha waa kutubtaa la geliyey ee majaanka weliba dabcadaa asalka ah ee muxaqaqii maanta waa mutawafir taa lixda mujaladi waana kitaab mufiida mashaariq lanwaar weli waxaan filayaa khidmadaasoo kale ma helin anigu dabcadan haysta de waa laba mujalladoo buurbuurinay laakiin adeega uu helay iyo khidmada uu helay in kolley heerka ay joogto waxaan filayaa inaanu weli mashaariqu gaadhin bal madaalic haddaba ibnu qurquulkan kol saasuu odhanayaan kolna waxay ka cabiraan imaam nawowi iyo saaxib almadaalic bay ka cabiraan saaxib almadaalic ay u jeedaanna waa isaga weeye ibnu qurquulna waa ninkaas dee magaciisa ibraahim uu yahayba waxa weya waqtigiisiiyo dee ti a hesheen kitaabkuna waxaan leeyahy waa kitaab mutawafira dee imaka dabca ahaan kole duu mutawafir yahayna bal me majaan ahaan isagoo dee kuba jira makaatibtaas ama meelaha mawaaqicda kuba jira ayuu oo ruuxu heli karo bal intii hadasho cid aan ahayn dimyaadii baan joogaa labada aan isleeyay waa yar waan yaa dambaysiistay de waa meelihii u sahlanaa dimyaadi imaamkaas kitaabkana isna waa kusoo noqnoqdaa dabaqadiisii wixii ka dambeeyey isaguna kolley dee kutubtii la alifayna dikri buu ku leeyahay bal maalan taasoo waa nin dikrigiisu isna soo noqnoqdo kutubtiisna waxay nagaba soo gaadheen dimyaadi way adigu wad markaadna ku xig xagganaan markaa eegi doonaa intayda dambe aye maxamed ibnu yaxya oo nin kale kaasi nin kale weeye ii fadhi adigu haye wad dhammee bal waxaa adigu labada magacun haddii la sheego magac yaa biyo inagu filan tahay iyo inuu marka maxaa tiri cabdilmu'min ibnu khalaf a waa kolley magacu waa kaa weeye adigu waad saxan doontaa waa cabdilmu'min ibnu khalaf waaye goormayn waqtigiisa casrigiisa waqtigu ha bal waay goor buu dhintay aan idhaha wakti baa igu socda waa kaa boodaya haye marka xaggaa tegi haye nacam waay waa nin sagaashan buu gaadhay markaa de waa cumri aada u dheer toddoba boqol iyo shantii ayuu dhintay dimyaaddan loo nisbeeyo magaaladii imakaba jirtay dimyaad ee masar waay miyaadin kolley kutubtiisa waxaad arag maxaad maxaa jira salaat lwusta ay kitaab alkhayl laakiin kitaab kalea jira kitaab kalea jiro mufiid oo kolley acmaashan saalixaadka iyo waxyaalahaasba intaas waay almatah waa kitaab aada mufiidaan leeyahay waana waxaan filaya dabcaad buu leeyahay anugu dabca hore khilaafaan hayaa laakiin dabco ka fiicanna waa lay sheegay oo almatjar الرابح أعماشا دي يجود أهم فضائل الأعمال يو وكتاب جانب كا أجو مهم أوي يعني كتاب هم بعيسين بركا المتر ها في ثواب العمل الصالح المتر الرابع في ثواب العمل الصالح marka waxaan leeyahay waa kutubtiisa kuwa kale maayo laakiin waa kitaabka ugu ahamsan kutubtiisa ina soo gaadhay waa acmaashan saalixaadka waa thawaab alcamali saalix taas buu dhigay waana dee nin muxadis soo weyno xataa dee dahabi oo kale iyo markuu tadkiratulxufaad iyo kitaabkiisan cibar iyo sheegayo wuxuu yidhahaa markii uu dhintay lam yukhallif مثلا مثله في معناه معناه روح لميضه marka leega wixii uu kulansaday heerkii uu joogay cidda markaa isaga laba mid ahayd oo markaa uu dabadi ka tegey ma jirto macnaa waa heer aad iyo aad u sarrayso ha la leeyahayba dee isagii wax lamidii waqtigiisii bal kaba mudnaa raggii xufaad ahaa waana ta aan sheegayay miziyaan kaba soo qaaday damyaadii kolleyna xagga ansaabtana aad iyo aad buu ugu xeel dheeraa janibkaasna kolkol waxaa isagu yarreeyay ictiraadaad kolkol xataa waxyaalaha saxiixa dhacay ictiraadaad iyo aimadu ay kaba soo naqliyaan bal markaa dimyaadina waa kaa cabdilmu'min weeye magaciisu waa nin shaaficiya almadhaba xufaadii waqtigiisiina ama dee casrigiisiina raggoodii ugu heer sarreeyey isagii ibnu daqiiq alciid ayaa dee martabadaasba ahaa labaduba madhabka ay ahaayeen walow dee ibnu daqiiq alciid madhabka maalikiyada labada madhabaadba uu iskaba tirsanaayo waay waqtigii aan eego saaxibulmuhimaat rawda aan dib dhigto saaxibulmuhimaat waay adigu sare u qaad codka oo saaxibulmuhimaat waxaa laga yaabaa iyada da inay kugu celiyo bal cid kaloo magac kala haysaa ma jirta cabdiraxiim bas waye imika waa cabdiraxiim kolley magacu ku magac dheer yahayna alasnawi ama alisnawi in waa yahay waa cabdiraxiim alisnawi kolley isaguna waa qarnigaa sideedaad uun raggii ugu muuqashada badnaa fiqi ahaan iyo usuul ahaanba bal kitaabkan almuhimaat maxaad uu yahay kitaabku kolley culimmadii soomaaliyeed ee hore way taqaanaan filaya xataa haddaanay aragna magac ahaan bay ku yaqaaneen iyo isticmaal ahaan oo dee shuraaxdii iyo minhaajka iyo xawaashidii iyo wixii ayaa dikrigiisu kusoo noqnoqonayo culimmadeennii hore xataa haddaanay aragna kitaabka way yaqaaneen oo waa kitaab la yaqaanay buu ahaa nacam على الشيخين واي فتح العسيس يا روضة واي بل واي كل انت سو عركت ما في ليا إيه. ها محقرية دوا اسنا ولا نسبة ده كل انت كان ل وان كان شرحين سو marka la eego minhaajka baydaawina sharxay sharaxan dee shahiirka ah kuba sharxay muhimaad kale kitaab uu leeyay القواعد الفقهية مثلا تاسو إن التمهيد لبا يلاهو كتب كلنا ولي مهمات كنا ولي وعبد الرحيم ويا مع كاس بل استقان لي صاحب المهمات wuxuu had iyo goor cibaaradan culimmadu markay isticmaalaan kitaab intay magacaabaan saaxibkii markuu kitaabku aada u mashhuur yahay kitaabku haddaan la aqoon dee saas oo kale lama odhanayo laakiin imaka haddii la yidhaha imaka saaxib alfatxi oo kale waa ibnu xajar inayo la garanaya saaxib almuhimaatna waa kitaab markay taa ka cabiraan saaxib almuhimaat iyo saaxiba kada waa kitaab aada u shahiira mutadaawala oo bal maalan markaa aan loo baahnayn tacriif oo intani tacriif ay u noqonaysa kitaabkiibaa aada u shuhroobay markaa sheekhii lahaana kitaabkii buu kuba shuhroobee laakiin bal kitaabkan sidaa uu sheegay horta waa kitaabkiisu horta sheekhu waa dee nin marka la eega fiqi iyo taas qimo ahaa laakiin dhib kaluu lahaayo mooye wax ku diray ee arrintiisa waxay ahayduun weliba nawowisii gaar ahaan iyo ama labada sheekhba waa raafic iyo nawowi laakiin xamlada iyo weerarka uu ku hayo nawowi kuma hayo taa lamana aanu kulmin dee mooye waa wax dhib badan oo marka kitaabkanba waxa weeyaanun waa waxyaalo uu leeyahy iyaga istidraakaadkood kolkol wuxuu gaadhayaa heerka uu gaadhay inuu jahli ku tilmaamo inay nusuustiiy waxyaalahaas kama jahil kitaabkiisa tamyiidna waa saa boqol kiiba sagaashan mala waa nawowi ictiraadkii xataa waxaan hayaa de mukhtasarkiisaan hayaa kitaab uu leeyahy jawaahiru albaxrayn fi tanaaqud alxabrayn labada baxar uu sheegaya waa raafic iyo nawowi oo ilaahay maqaam sare gaadhsiiyey ayuu tanaaqudkoodiiyo isburintoodii oo haddaba dee bal ictiraadku dhib ma laha ee laakiin arinkan kale ah yar in usluubka uu isticmaalayo iyo kolkol aad qaswo badan iyo kolkol uu gaadhoba inuu yidhaha nusuustii shaafici waa jahli iyo ay kaga sugan yihiin iyo waxyaalo weliba labada xamle way kala duwan waa xamlada imaam nawowi ayuu dee si adag taasuu leeyahay taasna kitaabka waxay ku keentay muhimaad in dee in tacaqubaad badan bulqiini xaafid alciraaqi cimaaduddiin alafkhasi adraci iyo rag kaleba waxay ruduud bay ku leeyihin kitaabkan ay radeeyaan xaafid alciraaqi wuxuu leeyahy muhimaat lmuhimaat kitaabuu ku magacaabay barhkoodna usluubkii ay uu maray bay mareenoo dee isaguna hadalle aada u qallafsan ayay radintoodu noqotay oo aada u qallafsanoo badhno almulimaat fii biraddi lmulhimaat muhimaat oo dee bulqiini oo kale iyo nin kale lafdigaba uu wada leeyahay iyo kuwo kaloo adigu lahoo bal tacliiqaad badan bay soo jiiday kitaabkiisan u soo jiiday oo iyadna usluubkii adigu malaa jazaan wifaaqan aan idhaahnabe uu isaga kula dhaqmay labadaa imaam khaasatan imaam nawowi mid laba mida ay kula dhaqmeen raggii kaba dambeeyey nooc radi isagoo hadda isnawi oo kale xaafidulciraaqi sheekhiisii ahaa haddana wuu leeyahay almulimaat kitaabkiisa maye waxa weeyaan wuxuu leeyaha taasin muhimaat lmuhimaat buu leeyahay nin kalena magacaasoo kale reer yamaneedii waa leeyahay muhimaat lmuhimaat almulimaat waxaa le balqiini adraci afasi rag badan baa adigu oo bal waa taasi adigu saaxib almuhimaat dhibtaasi arrintaasuu leeyahay iyo taas waxay igu dambaysaa ziyaadaat rawda bal cid kale ay inoo suurayso ziyaadaat rawda cid kale intii hadasho cid aan ahayn ziyaadaat rawda waa rawdo ziyaadaadkeedii maxaa ujeedadu ay tahay ziyaadaat rawda waay adigu waay waay marka ma kitaab kalea mise waa kitaabka dhexdiisuun waa kitaab gaar ah oo siyaadatu rawdo la ydhaaho mise rawdo unbuu kaba mid yihi adigu dhibal hadda kitaabkii maydaan arag oo ujeedadu taasba weeye casharkiisi aan isaga bilaaba ziyaadatu rawda kaas waxaan filayaa xataa ibnu qaasim iyo dadkii aqrisay kutubtaas waxaa kusoo noqnoqonayayba dee kamaa fi rawdati ka asliha ama kamaa fi rawdati wa asliha oo kale rawdo iyo asalkeeda oo kale iyo cibaaraad saas ama ziyaadaatu rawda intuba rawda ziyaadaatu rawda aslu rawda ama kolkolka asliha ay cibaaro kaba cabiraan oo dee lamida un asli waa cibaaraad kutubta fiqiga shaaficiya kuba soo noqnoqota marka waxa weeye saa uu yidhi un wuxuu leeyahay ciraaq maya waxaan u jeedaa cabdulkariim araafici kitaabkan uu ku sharxay wajiiska ghazaali ama alcasiis ama fatxulcasiis la yidhaha iminkana maanta waa la madbaciyay alxamdulilah sodomeeyo mujalladugu waa dee mujalladaad roon kolley waan hayaa nuskhadiisa kitaabkaasuu leeyahay imaam nawowi raximah llahu tacaala kitaabka waa soo gaabiyo rawduu ku soo gaabiyey laakiin wuxuu leeyahay istidraakaad iyo idaafaad iyo waxyaalo uu kordhiyey oo kolkol qurtu haba yidhaahee kitaabkii asalkii aan kaba mid ahayn oo kitaabka uun raacsan taas baa ziyaadaatu rawdo laguba magacaabaa marka marka ay leeyihiin aslu rawdana waxay ujeedaan fatxulcasiis bay ujeedaan laakiin kolbay kaba cabiraan kamaa fi rawdati wa aslihayo cibaaradu haddii dee cibaaradii nawowina ay ku sugantay kitaabkii uu talkhiisinayay ina ay macnahani ku wada sugan yahay rawdo iyo asalkeeda wax ku wada sugan weeye wixii isaga idaafaadkiisa iyo istiraakaadkiisana waa tan kitaabkun weeyaane waa kitaab keliyona ziyaadaatu rawda ay kaba cabiraan kolkol bay cibaaradan kaba cabiraan kamaa fi rawdati ka asliha kolley waxay taa cibaarada ay dhahaan haddii rawdo wixii kuba sugnaa iyo taas kolley furuuq ama alfaad iyo tacbiir uuba dhexeeyo laakiin dee macnuu midkii uu yahay waa cibaaro ay kaba cabiraane bal ziyaadaatu rawda ruuxna uu muqaranayn karaa rawdo hadduu qaato sharaxa raaficina qaato masale keliyana uu wada eego dee ina xaafidna masaladu soo naqanlaye bal wixii cibaaradii asalka ahayd iyo cibaaradan iyo taas casiiskuna ama fatxulcasiisba ay ku madbaciyeen taase waxay tahay in waa kitaabka in uu wajiiska ghazaali waa sharaxa weyn laba sharax buu leeyahy waa sharaxa weyn ama sharxulkabiirna way dhahaan waana kitaabka xaafi ibnu xajar kitaabkiisan talkhiis ulxabiir hortiina sheekhiisa ibnu mulaqin albadru muniir iyo qolooyin kale ay takhriijinayaan ee kutubta xadiidka ay ku takhriijiyaan waa sharaxa raaficiya weyn weeye waana kan rawda aw talkhiiskeeda ay rawda tahay taasba weeyaan bal casharkiina waa inoo soconaya wuxuu uhi baabun idaa ra'a alimaamu imaamku hadduu arko rajula nin uu arko jaa-a yimi walxaal huwa yakhdubu isagoo khudbaynaya macnaa imaamkii mimbarku ku taaganye khudbadiina uu ku jiraa markaa wuxuu arkay ruux yimi amarahu wuxuu amrayaa idaada jawaabteedii weeye an yusalliya ragcatiin macnaa ninkii baa fadhiistay dee hadduu arkayo inuu intuu soo tukaday sooba dhowaaday dee taa ma odhanayo ee mar marka aanu dee ninkii soo galay uuna iskaba fadhiistay isagoon salaadii taxiyadii tukan isagoo isla khudbadda dhagayso khudbaduna waa tii salaada mancayaysay hadalkana wuxuu amrayaa inuu laba ragcadood tukado xadaana abu nucmaani qaala xadaana axmed bnu zaydi can camri bni dinaari can jaabir bni cabdilaahi qaala anahu qaal jaa rajulu nin baa yimi walxaal annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam yakhdubu nnaasa dadka uu khudbaynayo yowma aljumucati maalin jumca ninkana sulayk baa la odhanaya sida saxiixa muslim kuba sugan alqadafaani faqaala wuxuu ku yidhi asallayta yaa fulaanu hebelow mas tukatay waana taxiyadii masjidka waa labadaa ragcadood qaala ninkii wuxuu idhi laa waanu fadhiistay qaala wuxuu ihi rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh qomkac oo farkac tuko kole ruwaada bukhaari bacdigood ama intoodii badnayd baa halkan ah mustamliyo asiiri iyaga farkac ragcatayni labadaa lafti ay ama ragcatayni baaba ziyaadadoodu ahayd koley muslim dee xadiidkana wuu inoo soo celin doonaa isagoo lafdiguba uu laba socdo ee kac oo laba ragcadood tuko taas baa uu rasuulka ilaahay yidhi xadiid saxiixa muslim kuba sugan ama xadiidka naftiisa waxaabuu amray qum farkac ragcatayni watajawas fiihima laba ragcadood tuko laakiin fudaydi soo gaabi dee si uu khudbadiina u dhagaysto hadheerayne dee waa wixii salaadu ay markaa looga baahnaaye laga maarmaankaabuu ku gaabsanaya taas baa rasuulka ilahi yihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bal xadiidku kolley waa xadiidkaa dee macnihiisu inoo cad yahay xaafid ibnu xajarna raximah llahu tacaala dee marka fartan isku dhowdhow la eego iyo suduurtan haddii malaa la saaro risaalo gaaraabay noqon lahayde sharaxa waa dheereeye oo kolley sababta u dheereeyena waxa weeyaan dee a'immada qayb dhan oo kaba mida qaadiciyaadna uu kaba dhigay jumhuurtii salafka qowlkood inuu yahay waana maalik iyo abu xaniife iyo thawr iyo raglana qowlkood ayaa kol haddii dee khudbadu ay socoto taxiyatulmasjidna lama tukanayo ee wax kale lama tukanayo taas baa sharaxan aada u dheer keentae xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa bal ruuxii soo galay ee waqtigaa soo galay imaamku uu mimbarka kuba taagan yahay in loo jidaynayo bal la farayo dee amarkana wujuub maaha oo marka horeba asalkeedu waajib may ahayne inuu labadii ragcadood ee taxiyatulmasjidka tukado taas in laba farayo uuna soo gaabiyo saa lafdigaa muslim inooguba sugnayd bal maalan markaa tan xadiidkan barhkood dee kalaam dheer oo halkan sheekhu uu soo naqlinaya ayay waxyaala yidhaaheen wuxuu soo talkhiisinayaa xataa waxyaalihii dee jawaabahooda ilaa toban iyo kaba badan ayuu iyo jawaabtoodii soo talkhiisinayaaye laakiin bal waxa weeyaan xadiidkan haddii la odhan lahaa ninkan bay u gaar ahayd xaalo gaaruu lahaa oo bal maalan taas isagu amrayo cumuum ma laho markaa dadkii kale loogama la xukun ma noqonayaan waxaa saxiixa muslim kuba sugan oo dee waxa weeye iyadoo uu rasuulkii ilaahay yidhi bal maya dee labada saxiixba idaa jaa axadukum yowma aljumucati walimaamu yakhdub falyarkac ragcatayni waliyatajawas fiihima waa macnaha caamkaa axadka idinka idinka mida hadduu yimaado isagoo imaamku khudbaynaya laba ragcadood waxa weeyaan ha tukado oo ha soo gaabiyana bal taas waa laftii isagu muslim buu ahaa kolle xadiidka riwaayo kalena waa inoo dambaysaa bal markaa waxaana weeye iyadana lafdi kale oo iyadana xadiidka uuba yimi axadkiin hadduu yimaado imaamku markaa uu khudbaynayo ama uu soo baxay laba ragcadood ha tukada iyadana bukhaari iyo muslim way wariyeenoo bal markaa waxa weeye qowlka dee sawaabka ah ama raajixa halkan khilaafka culimmadu waa iyagoo bal maalan la waqtigani waa waqti istimaaciya barhkoodi ay kuna tegeen shaafici iyo axmed iyo isxaaq iyo fuqahaa u ahlulxadiid ay kuba tegeen ruuxan khaas kumay ahayne ruuxii soo galay maalintaa jumcada labada ragcadood ee taxiyatulmasjidka wuu tukanayaa bal taas bay ahaydba sharaxana insha allahu tacaala waa eegan doontaan xadiida abi daawuud kaba soo naqlinayo aniga dabcadayda afar boqol iyo sagaal weeye laakiin xadiidka sharaxiisuunba waa xadiidkii ahaa rasuulka ilaahay nin intuu arkay soo taltallaabsanayay isagoo khudbaynaya ee uu ku yidhi ijlis faqad aadayta oy barhkood u dariishadeen xadiidkan inuu kaba hor imanayo laakiin kolley jawaabtu ay tahay xadiidkana kaa waa kaba xoog badan yahy gees kalena waxaa dhici kartaba ninku intuu markii hore tukaday inuu israa soo dhowowo xagga hore kaalay eh bal xadiidkan marka uu dhigayo waxa ii soo yar noqnoqotay cabdullaahi bnu bishirin ayaa igu soo noqotay kolleyna waa saxan doontaane waa cabdullaahi bnu busirin saxaabi yar weeyo abihiina saxaabi ahay oo cabdullaahi bnu busirin laba idhaahee lafdigan bishri ee soo noqnoqday balkaasi maaha sidaase waa xagga khada madbacadeedunba weeye kalaamkuna kolleyba dee intaasun baaban kuba soo koobaynaa arrin kaloo xadiidka inooguma suganaa taxiyatulmasjidku hadduu ruuxu dee jahli ahaan oo ama gar ama ilow ahaan uba fadhiisto waqtigeeduma tegina waa kacayayo wuu tukanaya waayo imaam nawowi iyabaa sooba naqliya ruuxu marka aan jahli iyo ilow jirin fadhigaa la fadhiisay inay ruuxa dhaafinayso taxiyatulmasjidkii ay dhaafinayso ninkana dee isagu taa muu garanahayn waa iska fadhiistay rasuulkii ilaahay waa kan yidhi kac haddaba ruuxii jahli ama nisyaan u fadhiistay iyada intaas fadhigaa kuma dhaafaysa taxiyatulmasjidku iyadana xadiidka waa waxyaalaha kale ay nooguba sugan weyn baabu man jaa walimaamu yakhdubu sallaa ragcatayni khafiifatayni waa xadiidkii uun ee markii hore wuxuu kaba dhigayo waa khadiibku inuu amrayo inuu kaco tanna waa shakhsigii baa laga hadlayaa ruuxii soo galay masjidka iyadoo imaamku khudbaynayo ha tukado intaasba weeye xadiidku waa kii unoo marna waa imaamkii imaamkii ha amro weeye hadduu fadhiistay tanna shakhsigii baa la leeyahay waqtigaas walow waqti salaadeed aanay ahayn laakiin sababtan ay leedahay daraaddeed oo ah taxiyadii masjidka waa la tukanayaa khudbaduna ma mancinayso oo wuxuu ihi ruuxii yimaadey walxaal alimaamu yakhdubu sallaa ragcatayni khafiifatayni xadaثna caliy bn cabdillaahi qaala xadaثna sufyaanu can camrin samica anahu samica jaabiran oo jaabir ibnu cabdilaahi buu maqlay xadiidku markii horeba sanadkan qaybtiisa qayb ahaan waan soo aragnay laakiin halkaa xamaad ibnu zayd baa camr ibnu diinaar kaba warinayay maantana sufyaan ibnu cuyeyne weeyaane kol haddii uu camr iyo sufyaan sanaysa wixii aan sufyaanku waa ina cuyeyna sufyaan camarka camarka uu idlaaqaana waa camr ibnu diinaare laakiin halkaa hore samaac inooguma sugnayna waa kan anahu samica jaabiran camr ibnu diinaar wuxuu maqlay jaabir qaala xaaluu isagoo yidhi dakhala rajulu nin baa soo galay yowma aljumucati maalin jumcaah walxaal annabiyu nebigu sala allahu calayh wasalam yakhdubu uu khudbaynayo faqaala wuxuu ku yidhi aw sallayta miyaa tukatay waa labadaa ragcadood weeye qaala wuxuu ihi laa meemaan tukan qaala rasuulka ilaahi wuxuu ihi fasallii tuko ragcatayni laba ragcadood tarjamadii waxay noogu sugnayd ragcatayni khafiifatayni xadiidkan uu soo arooriyeyna lafdigaasi kuma sugna oo laakiin dee wuxuu ishaarayaa duruqda xadiidka barhkood wixii dhaco wataan saxiixa muslim iyo waxyaalaha aan idhi walyatajawas fiihima ayaabay ahayd in qolooyin kaleo xadiidkan soo saarayna qum farkac ragcatayni khafiifatayni bay ku wariyeenoo duruqdaa kale wixii dhacay ayuu ishaaraya uu tarjamada ku ishaaraya arrinkaasna sheekhu inuu la yimaado tarjamada uu kulaba yimaado horeynu in badan u soo aragnay baabu rafci lyadayni fi lkhudbati labada gacmood sarowqaadkii sare loo qaadayay khudbadda dhexdeeda taas buu baabkeediiya dee waa duco markaas gacmihii sare loo qaadayo waqtigaa khudbada bal xadiidkaan gaadhayna xadaثna musadadu qaala xadaثna xamaad bnu زaydi can cabdilcaزiizi can anasi wacan yunusa can haabiti can anasi qaala anahu qaala bukhaari xadiidka laba sanad buu ku wariyey midi waa xamaad ibnu zayd oo cabdilcasiis ibnu suhayb ka warinaya cabdilcasiisna anas sanadka labaadna waa maxay waa dariiqa musadadune xamaad ibnu zayd ayaa sheekh kale leh oo waxa weeyaan xamaad ibnu zayd can yunus waxa weeyaan yunus ibnu cubayd weeye can haabitin can anasin waa taas kolkolna wuu kala reebaaba oo dee kitaabka marka uu xadiidka kuba soo celiyo waayo waa xadiidka soo noqnoqon doona haddii ala idhaa iminkana qidco yar unbuu kaba dhigtay isagoo intaa ka dheerna waa raacin doonaa haddana isisqaya baynu umiyeyo meelo kaleba uu ku keeni doonaa wuxuu yidhi haddaba anas ibnu maalik qaala baynama anabiyu sala allahu calayh wasalam iyadoo rasuulka ilaahay yakhdubu uu khudbaynaya yowma aljumucati maalin jumca id waqtigaa qaama waxaa kacay rajulu ninbaa kacay faqaala wuxuu yidhi ninbaa kacay kolley intuu kadin uu tilmaamuu ka soo galay buu yidhi oo waa kacay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow halaka way halaagsameen alkuraacu kuraacu waa fardihii waa itaas oo dee wahalaka shaaw adhigina waa halaagsameeyo macnaa dhulkiibaa abaar ahaa waxay cunaan bay waayeen calaf baaban jirin markaa way halaagsameenoo macnaa waa xoolihii dadku ay dhaqanayeena xayawaanaadkiiyo mawaashida ee kuwani kaba mid ahaayeen dee way halaagsameen taas buu yidhi ee fadcullaahi ilaahay bari an yasqiyana inuuna waraabiyo oo uu roobka inoo shubo ilaahay bari oo ilaahay noo weydiin famadda uu fidiyey rasuulka ilaahay yadayhi labadiisii gacmood waa halkii rafci yadayni fi lkhudbe madigan baa rafcigii ah saru u qaaday weeye dee waa wadaca ilaahay buu baryey bal wixii uu yidhi iyo wixii kaba dhashay iyo xadiidka dambe ayay nooguba iman doonaan ee maxalu shaahidku famadda yadayhi oo bimacnaa rafaca yadayhi imaka halkana madigana taa loogaba jeedo ayaa xadiidka inooguba sugan bal waxaa jirta in xadiida dee muslim saxiixiisana kuba sugan oo saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ahaa uu arkay cumaarat bnu ruwayba nin khadiiba amiirna ahaayoo gacmaha sare u taagaya oo aada buu tii ugu inkiray waxaa yihi rasuulka ilaahay markaa uu khudbaynayo gacmaha sare umuu qaadi jirin kamuu badin jirin inuu fartiisa saa uguba ishaaro xataa xaalata ducaa bal xadiidkaasaa jira xadiidkanna waa kan bukhaari u soo qaatay khudbada dhexdeedii in gacmaha sare loo qaadayo labada xadiidna kollay saan kuba jamcinaynaa xaaladani xaalo istisqay ahayd xadiidku isagoo dheerna waa inoo iman doonaa marka marka ay roob doonta tahay ee san oo kale ilaah la weydiisanayo dee rasuulka ilaahay waa wax inoogaba sugane taas haa sax gacmihii saraa loo qaadayaa ducadeedii laakiin marka aanay xaalo istisqa ahayn kolley xadiidka kalena isagoo inoo yimi labada xadiid dee san ku jamcinaynaa taasahoo in ruuxa khadiibkii oo ruuxa khadiibkii isagu gacmaha sare uma qaadayo waqtigan uu ducaynayo sare uma qaadayo iyadoo asalku u ahaa markay duco noqoto gacmaha sare in loo qaado laakiin khadiibka mimbarka ku taagani sare uma qaadayo xadiidka kale taa inoo faa'iideeyey xadiidkanna waa xaalo khaas ah oo ducaaul-istisqaa sida xadiidkan inooguba sugan ama xadiidkoo dheerba inooguba iman rasuulka ilaahay waa inoogaba sugan bal labadii xadiid imaka ma kala raajax yeelayno oo kanbaa kaa ka xoog badan ma odhanayno ee waan jamcinaynaa si laguba jamcinayeyna bal taas bay tahay xadiidku isagoo dheerna baabkan dambe waa kan inooguba yimo wuxuu yidhi baabul istisqaa'i fi lkhudbati yowma aljumucati waa istisqihi roobdoonkii ilaahay subxaana wa tacaala sintiya ta'du waa dalabe la weydiisanayay dadka inuu soo waraabiyo khudbadda maalintaa jumcada dhexdeeda iyadoo khudbadiiba macnaa salaad gaaraba lama tukanayo iyadoo khudbadii laguba jiraa istisqihii ama ducadii lalaba imanayaa salaada jumcadana waa laguba kaaftoomayaa iyo ducada bal taas baabkeedii wey hadda kitaabulistisqa ama baabulistisqana waa inoo dambeeyaaye laakiin halkan dee khudbo jumcay ahayd oo waa jaanibkii jumcadii baan kuba jirnaa iyo khudabtii wixii kuba tacalluqsanaa xdثna إbrahيم بن المنdir qال xdثna الوليد qال xdثna أbو cمر qال xdثnي اسحاq بن cبdاللahi بن أbي طلxة عن أنس بن مالك qال أنه qاal snadka kole caawa saasoo cusub ma ogi de haddaan nin keliya dee ninkaasna waxaan filayaaba in isna aan soo maro sheekh bukhaariya qolooyinkana hore inuu soo wada marnay weliidkani waa weliid ibnu muslim ninkii caalimkaa ee reer dimashq weeye koley nusqooyinka qaarkoodna in alwaliid ibnu muslim dhacdayba waad abu camriga ka dambeeyana waa imaamkii awsaaci weeyaan waa imaamkii dee madhab baa waqti lahaa walow markii dambe ay inqiraaday imaamkeys weeyaan awsaaci weeye abu camrin ama isxaaq ibnu cabdillahi bn abi dalxa dee waxa weeye taas isaga kitaabkaba nin kuba badan weeye cabdullahi bn abi dalxa iyo anas ibnu malikna xagga hooye inay ka walaalayiin kolley waa waxaynu ognahay taasba isxaaq markaa adeer buu u noqonayaa qaala wuxuu yidhi anas ibnu malik asaabat waxaa asiibtay annaasa dadkii sanatun abaar ayaa asiibtay sana bacna waa jad calaa cahdi nabiyi sala allahu calayh wasalam zamankii rasuulka ilaahay fa bayna waqti annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam yakhdubu khudbaynayo fii yowmi jumucati maalin jumcaa qaama waxaa kacay acraabiyu nin reermiya ayaa kacay fa qaala wuxuu yidhi waa dee acraabina waa nisbatun ila alacraab oo lafdiga acraabna jamac mooye mufrad ma laha markaa in lafdiga dee iyagiyo carabna dee calaaqa waa dadkaa baadiyaa deganun alacraab oo waa tan dee si isagoo siiqadii jamaca un loo nisbeeyey waayo alacraab waaba taas weeye haddaba nin reer miye ayaa kaco faqaala wuxuu idhi yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahayow halakal maalu xoolii way halaagsameen xoolahan halka mawaashidiibu u wadaa saa dee imaka alkuraac iyo ashaa iyo dee xoolihii la dhaqanayay way waxyawaanaadkii wajacal ciyaalu dee kol haddii xoolihiiba ay dhammaadeen dadkiina reer miye waasa dee dhibaatadan weyne imaka mandiqada kaba taagan ciyaalkiina ciyaalka shaksiguna waa ciddan uu nafaqaynaye uu mas-uulka iyo dee markaas taas baa ciyaalu shaksigu yahay bal waa man yacuuluhum weeyaane iyagina way gaajoodeen fadcu llaha lana ilaahay noo bari fa rafaca yadayhi waa halkii uu markii hore madda yadayhida waa tan lafdiga rafaca halkana xadiidka ay kuba sugan tahay taa horena maddigiibuu dee rafciga inooguma fasire gacmihiisiibuu sare u qaaday rasuulkii ilaahay wama nara maanaan arkayn fi samaa'i samada hazacatan waa daruur yar macnaha waa qidacdan ama inta yaree aan waaweyneyne daruurta ee khafiifkaba a taas baa khazaco lagu magacaabaa iska daacirku saafi buu ahaayo waxa in yaroo xataa daruurana kama samada kumaanaan arkahayn fawaladii ilaah baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadii gacantiisa ay kuba sugan tahaye maa wadacaha gacmii muu dejin rasuulka ilaahay gacmihuu sare u qaaday isagoo ilaahay baryaya xataa taaran saxaabade waa mucjisaadkii waaweynaa rasuulka ilaahay aclaamtii nubuwadiisa weeye oo xataa saasuu calaamaatu nubuwana xadiidka uguba keenaaye waayo markiiba ayaa ilaahay subxaana watacaala ducadiisii aqbalay markiiba iyadoo cumar cirku saafi ahaanan wax daruuro lahayn ayaa daruuri kaba soo buuxsantay bal ha soo buuxsantay markiiba isagoo mimbarkii ku taagan baa cirki darhooray oo uu soo da-ay amhaal aljibaali uma lam yanzil rasuulka ilaahay kamuu dhaadhicin can mimbari waa khudbad hadda aanu dee aada u dheerayn jirinba waxa weeye rasuulkii ilaahay mimbarkiisii kamuu dhaadhicin xataa ra-aytu ilaan arkay almadara roobkii ooyo waa dhibicdii iyo dee waa biyihii yataxaadaru ka da-ayo weeye alxuduur waa cagsu sucuud weeyaan waxba dee imaka tafaaculkana wixii mushaaraka ma keenaye waa bimacnaa asalkii ficilka un manaa dhaadhacayo ka daadegaya calaa lixyatihi macnaa rabbiyihii ku dhacay ayaa garhkiisiiba ka teexayay sala allahu calayhi wasalam fa mudirnaa roobkii baa naloo da-siiyey yowmanaa daalika maalintayadii caynkaas ahayd wa min alqadi mintuu waxba tabciidi kama dhigayne bimacnaa fii baaban kama dhigaynaayo haddii tabciid laga dhigo dee qeyb maalintii ka mida ayuu da-ayay dee waana hayar joogjoogsadee haddana ma qaadine ee berri ona waa noo da-ay wa bacda alqadi berri dabadeed iyo waladii yelihi maalintii waa saa dambe oo kale saakuun iyo kii ku xigay xata aljumucati lukhraa ilaa jumcadii kale la gaadhay macnaa jumcada rasuulka ilaahi ilaahay baryay roobkii bilaabmay isagoo weli mimbarka ku taagan bilaabmay madiine iyo hareeraheed iyo dhulkii dee abaaraysnaaba waa hayay un ilaa jumcadii kale laga gaadhayo waqaama waxaa kacay dalika alacraabiyu ninkii reermigaha aw qaala hayru amase waaba mid kale adigu shaksi baa kacay faqaala wuxuu idhi yaa rasuul allahi rasuulki ilaahayow tahadama waa dumay albinaau dhisk biyii markay bateen ee roobkii joogsan waayey aqaladii way dumeen waqariqa almaalu xoolihiina way qarqoomeenba biyihiibaa hafiye iyo daadadkii fadcullah lana ilaahay noo bari waa jumcihii horena waa biyihii waxay xoolihii la halaagsameen waxay cunaan bay waayeen duruqdiibaa si axaadiida qaarkood kuba timi ah xadiidka riwaayaadkiisa go-do ujeedadu dee maxaa laguba safri maxaa loo soconba wadooyinkiina waabay xidhmeen markii wax kastaaba ay dhammaadeen iminka jimcihii ka dambeeyeyna waa xaalatii ka duwan oo dee roobkii markuu qaadi waayey ayuu dararba yeeshay marka ilaahay noo baryo macnaa inuu naga joojiyo ilaahay noo weydiin farafaca yaday markiina rasuulka ilaahay gacmihiisu sare u qaaday oo faqaale wuxuu idhi allahuma ilaahayow xawaalaynaa ay anzilhu waxaad ku dejisaa roobka xawaalaynaa hareeraha yaga ku deji kolley xawlanaana xadiidka waa ku yimi xawaalaynaana waa yimi waana lafdi unoo xawl iyo xawaal oo marka la tasniyayana dee xawaale ama taas lafdigan imanaya ayaa waxa weeye un waa isla macnowna waa wixii shayga hareereynaya ama koobaya ee xaadaynayay hareeraha yaga ilaahu ku deji walaa calaynaa walaa tunzilhu calaynaa korka iyaga ha kusoo dejinoo macnaa rasuulka ilaahay muu dalbin oo ilaahay muu weydiisan inuu roob kaba wada joojiyo ee wixii darar iyo dhibi ay kaba imanaysay oo meelihii dee waxa weeyaan laba deganaaye ama dumitaankan iyo waxaan kaba imanayay duruqdii la marayay wadooyinkii ay noqonaysay dee kuwa go-an oon laba mari karayn kuwaas baa inuu ilaahay ka rafciyo oo ayuu weydiistay waa wixii darar lahaa oo meelaha kale ee daaquna kaba baxayo aqal uu duminayo iyo cid isaga dhibi ay kaba soo gaadhaysa aanay jirina sida xadiidkuba yimi cala aldiraabi waalakaam bal maalan taas baa ilaahay inuu roobku kuba sii socdo o ilaahay kuba sii shubo ayuu dalbo adigu waa wixii dhibi ay kaba imanaysa dararkiisii ayuu waxa weeyaan ilaahay weydiisay inuu dadkii kaba kor yeelo marka muxuu yidhi famaa yushiiru tanna waa mucjizo labaad famaa yushiiru ma ishaarayn biyadihi gacantiisii ilaa naaxiyatin jiho min asaxaabi daruurta ka mida ilan farajad way faydmayso hadduu farta dhinac kuba fiiqo daruurtii markii hore buuxday ee dhacaysay way kala tegaysayba wa saarat ilmadiinatu madiine waxay noqotay mithlal jawbati jawbada oo kale kollay jawbada khataabi oo kale tursi buu kuba fasiray waayo xadiidkan naftiisa ay riwaayadka qaarkood mithla tursimi tursiguna ama gaashaankuna waa waxaa dee mustadiirka ah ee saa usoo wareegsan ee goobaabtoo kale ah macnuu waxa weeyaan daruurtii intay madiine korkeedii ka tagtay intii korkeedii ahayd ayaa laakiin haddana roobkii waa sii da-ayayoo dusheedii haba banaanaatee laakiin dhinacyadii oo dhan weysaysatayoo markaa waxay noqotay jawba waxaa kaloo jawbada laba yidhaahaasay dee meesha bannaan ee ama aqalada dhexdooda ah ama buuro dhexdood meelba saasoo waxay hareeraynayaan iyadna bannaan oo kale taasi waa firjadaas ayaaba jawba laba yidhaahaa haddaan macnaha kala eegno macnuhuna waxa weeyaanuun madiina daruurtii way ku xeernayd laakiin dusheedii way bannaanaatay oo dee iyadii iyo intii dariiqyadeeda ahayd iyo roobkiibaa kaba joogsaday wasaala wuu socday alwaadiyi dooxii qanaatu kolley waxaan loo sarfinayno waa ismi calamaba waa waadi ama doox magacii weeye oo madiina dooxyadeedii kaba mid ahaayoo marka roobabku da-aan soo rogman jiray ayaa socday uun shahran bildhan waa roobkiibaa dee qaadinoo bildhan baa dooxaasi aan u kala goyno uu socday maaha meel durdura meel webiye maaha waa dooxyada marka roobku da-aan soo rogmada ee roobkii dee aan kala goyn ayuu bildhan laba socday waadigaa qanaat laba odhanayay walam yaji ma iman axadun axad min naaxiyatin jiho kama iman ilaa uu yimaado xadaa wuxuu ku waramayay cid idii meel kale maaha uun madiine iyo hareeraheede waa dhulkii oo dhan baa ilaahay abaaraysnaabaa ilaahay roobkii uba shubayo jiha kastoo lagaba yimaado cidda ka timaadaa waxay kuba waramaysay biljawdi macnaa roob badan oo dee barwaaqo iyo roob badan oo da-ay jawdna jimku waa fadxisan yaho waa almadar lkhaziirum waa roob badan oo da-ay oo dhulkaa helay ayaa lagu wada waramaya xadiidku insha allahu tacaala istisqa nagama dheero walo dee imika khawf iyo ciid iyo ay kasoo yar horeeyaan waanu tegi doonaaye imika maxalu shaahidku waa maxay rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waqtigan wuxuu ku kaaftoomay inuu khudbadda dhexdeedii uun ilaahay uu ku baryo khudbo jumcay ahayd salaad gaaroo uu tukaday iyo mar gaara taasi may jirin iyo khudbo gaaroo uu istisqihii uba aqriyay waana axwaasha dee bannaan mid kaba mida isagoo dee salaad gaaraadoo la tukadana way noo dambaysaa haddii laydhaah waan arki doonaaye waa iyadoo wuxuu ku kaaftoomo oo imika saas buu baabkuna u baabay sabaabulisqaa'i fi lkhudbati yowma aljumuca amaa xadiidka insha allahu tacaala waa inoo iman doonaa duruqdii soo badanba baabulinsaati yowma aljumucati walimaamu yakhdubu baabulinsaati waa bal faritaankii laysfarayay aamus la aamuso yowma aljumucati maalinta jumcaha walxaala alimaamu yakhdubu markaa imaamku khudbaynayo faridii dadka la farayay lagu adkaynayay bal dee agaru ahlilcilmi tay qabaan waajib bay ruuxii kuba noqonaysaabe khaasatan ruuxii dee khudbadu maqlayay ee aamuskii laba aamusayay markaa imaamka uu khudbaynayo taas dee waana waqtigaa uu khudbadu bilaaba insaadku bilaabmayaa haddii dee khuruujka ay ahay ama eemada qaarkood iyo bixidda imaamku uu soo baxo kolley waa waxyaale iskuba dhowe taasi laakiin waqtigan waajibka arrintu ay noqonaysa hadalkii aanu banaanaanayn oo waqtigaa khudbadu ay socotee taas buu baabkeediye waidaa qaala hadduu yidhaaho lisaaxibihi shaksigu ninkii saaxibkiisa waa ka dhinaciisa fadhiyey weeye uun dee markaas maaha inay haddii xataa horeba yaanay isuba arkinbe ansit waa isagoo hadlay uu yidhaaho aamus uu yidhaaho faqad lagaa hadal lagwiya hadal aan toosnayn buu layumi hadda waa wanaag buu faray ruux hadlaya ayuu macruufkan dee waxa weeyaan waxana waa u diiday wanaagna waa faraya haddana ti xaaladan dee ah in khudbada la dhegaysto waajiba in la aamuso waajiba ayay taas noqonaysaa hadal aan dee laqwiya aan ama faa'iido lahayn ama hadal aan toosnayn oo ruuxaasi kuba hadlay laakiin xadiid baa inoo soo socda waqaala salmaanu can inabiyi sala allahu calayh wasalam salmaan wuxuu yidhi isagoo rasuulka ilaahay kaba warinaya yunsitu idaa takallama alimaamu kolle xadiidka salmaan waa ti aynu soo maray waa xadiidkii aadaabta jumcada iyo waxyaalo kuba tacalluqsan ruuxu dee markaa uu maydho oo duhnigiisii marsado ama diib iyo kale oo uu baxo isagoon cid kale kaxaynoo aamusa markaa uu imaamku hadlo in dee umuuraha ay kaba ratimayaan toban cisho dembigoodaba ama ilaa jumcadii hore in loo dhaafo waa xadiidkii aynu kuba soo marnay weeye oo waa intii dee halkan kaba tacalluqsanaydoo rasuulka ilaahay buu kaba warinayaa xadiidkana isagoo dheer baynu soo marnaye markaa imaamku hadlo inuu aamuso kolley dee ti uu isagu matniga khudbad mee tarjamada u dhigta iyo xadiidkan imika uu soo arooriye iyo kolley waxay keenayaan waqtigan insaadku waajibaya inaanu ahayn khuruujulimaam marka imaamku soo baxo aanay ahayne marka uu khudbada bilaabo inuu arinkaasi uu waajibayo taas bay adigu inoo keenaysaa bal waxa weeye axaadiidna waaba kan xadiidkii dee uu muhimka mawsuulka ayuu baabka kuba soo arooriye xadaثna yaxya bn bukayri qaala xadaثna laysu can cuqayri can ibni shihaabi qaala akhbaranii saciid bn اlmusayibi ana aba hurayrata akhbarahu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaala aba hurayra ayaa wuxuu ihi rasuulka ilaahay baa yidhi idaa qulta haddaad tidhaahid lisaaxibika saaxibkaaga aada ku tidhaahid waa ruuxan jaliiskaaga ah dhinacaaga fadhiya yowma aljumucati maalinta jumcada ansit aamus aad ku tidhaahid walxaal alimaamu yakhdubu imaamkuna markaa uu khudbadii uu ku jiro uu khudbaynayo faqad laqowta waxaad la ku hadashay waxaan toosnayn macnaa laqwi ayaad laba timi akhfash buu kaba soo noqonayaa laqwa alkalaamu aladii laa asla lahu min albaadili wa shibh waa hadalkaan asal lahayn faa'iide lahayne ama baadile taase kolley akhfashna suyuudi oo kale kitaabkiisan almusir ee culumta luqada koob iyo toban akhfashoo wada naxwo qoladaa naxwadu soo naqliyahe laakiin saddex baa ugu shahiirsanoo akhfashka weyn iyo ka dhaxa iyo ka yar ay idhaahaan dee kolleyna sheekhu muu si kala bayaaminoo ka uu yahay waayo walow ha kala mashhuursanaadeene laakiin saddexaasaa ugu sii mashhuursan walow suyuudi dad badan uu tiriyo mid kastaba laqab weeyaane akhfash la yidhaho weliba nuxaada una kitaabkiisa almushir fii culuumi almushir fii culuumi luqa bal markaa waa hadalkaa aan iyagu toosnayn oo laqwiga waxaa kaloo uu noqdaa dee ismigii waidaa maruu bilaqwi maruu kiraaman oo kaloo ismi laguma fasiray adu waa wixii aan toosnayn een fiicnayn een hagaagsanayn ee hadala taas baa laqwi la yidhaah hadalkan wanaagga uu dadka kuba farayey ayaa muxuu noqday dene aamuskii la farayey buu kaba tegay ee laqwi buu noqday markaa ruuxi hadduu dee kii dhinaciisa uu hadlayo oo uu doonayo inuu aamusiiyo ishaaru ku aamusiin waa taas weeye waana sidaasoo dee ishaaraduna halkan dhib ma laha oo salaada dhexdeediibaa xataa ruuxi hadduu la salaamo dee waa acmaashii salaada weli hal jaanibka maynaan gaadhine ama dee ishaaro in hadduu laba yimaado aanay salaadii waxyeelayn tanna taa kama weyna ishaaradii dhib maleh xataa ibnu cumar iyo isagoo qururuxa masaajidka qaado ruuxii saa ugu tuuri jirayna way soo naqliyaane bal ishaaru ku aamuseen laakiin isagii ma hadlayo dee hadalkiisiibaaba shareecadii ay kuma tirinaysaa inuu laqwi yahay hadalka hadda wanaagga laysba farayaan marka xadiidka dee iyada ta inooguma sugan waxay noqonaysaa inu waa hadal dhammaantii kol haddii wanaaggii laysfarayay uu laqwi noqday hadal dhammaantii kol haddii ay khudbadu socoto inaanu bannaanayn dee kolleyna waa akharu ahlilcilmi imaam shaaficiyabaa dee madhabkiisii jadiidkaa weeye laga soo naqliyaa inay ka dhigaanun dee sunno inay taasi tahay ene bal waxaan leynahay qowlkiisii qadiimba kaasuu ahaa aimada kalena intooda badan qowlkooda weeyaane kol hadduu ruuxu maqlayo khudbaddii ay soo gaadhayso inuu hadlo maaha hadal dhammaantii markaa dee kol haddii ansitba aanay laqwi noqotay wixii kale xataa dikri iyo waxyaalaha lama imanaye dee hadalkii waa in la dhegaysto khudbadii taas baa adigu dee arrinkii ama wixii laasimkaa noqonaya intan imaamku fadhiyo labada khudbo dhexdooda waa xaalo ma hadlaya markaa waa aamusaye maxaa xukum ku noqon kolley laba qowl bay culimmadu leeyihiinoo in dee walow zamankani zaman yar yahay barhkood iyagu kaba dhigay kalaam ma jiro oo imanka khaadib maha ama yakhdub ma khudbaynayo saa daraaddeed kaba dhigay inuu dee haddii waqtigaasi inaanay la mid ahayn marka la khudbaynayo jawaas ay kuma tegeen iyo kuwa dee isagoo khudbadda dhexdeeda ama neefsi u neefsanaya ama u yar aamusay oo kale kuwa kaba dhigay oo meela waqtiga caynkaasana lama hadlayo labada kolleyna waa labada qowlba culimmadu way leeyihiin oo dee waxaan filayaana in madhabka xanaabilada iyo shaaficiyada iyoba labada qowlbiya way kuba sugan yihiin bal labada xaalo way jiraan haddii ruuxu aanu maqlahaynbo si uun aanu khudbadan socotaba u maqlahaynba ama ha durugsanaada ama wax kale dee adigu bal maalan taasoo kale bal iyada taasna aimada qaarkood waxay ku tegaan waxa weeye in dee iyadana uu ilaaliyo uunuu aamusnaado intaasoo kale dee intooda badan oo kaba dhigan ku ruuxii saamicae wax dhagaysanaya weeyaane kol haddaanu wuxuu maqlayaaba jirin hadduu dikri kale laba yimaado ama wax kale laba yimaado inaanu la mid ahayn dee kan isagu wax maqlaya oo dee bal iyagu kaba duwaano taasna kollay intooda badan way jiraan bacda salaf la soo naqliyey inay iyagu hadhadli jireenna way jiraan laakiin dee taasi waxay ahayd un xaaladaas se ibnu rajab iyo aimadiiyo ay kuba xambaaraan waqtigoodii iyagoo nimankaa khudabad ahaa khaasatan qolooyinkaa reer bani umaye iyo kolkol waxaan dee laa'iq ahayn ama waxaan toosnayn khudbadoodu iyadu ay ahaydba dee waa kuwa ay waqtigana kaba saarayay taasoo kale ayay barhkood dee si aan intaa uba dhagaysan ayaa bacda salaf lagaba soo naqliye laakiin maaha inay masalada iyagu khilaafsan yihiin bal markaa arinku waxa weeye khudbaddu markaa ay socoto inay dee waajib tahay inna waxa weeyaan oo in la aamusnaada laga taga hadalkii guud ahaan kol haddii macruuf la isfarayaana uu laqwi noqday wixii kalena min baabi awlo weeye baabu saacati alatii fii yowmi اljumucati wuxuu u baabaysan yahay saacaddii maalinta jumcada kuba sugnayd waa saacadda ijaaba hadda marka arrin baana jirto kollay culimmadu ay halkan soo qaadaanoo haddii arrinta ay ruuxa kuba timaado wax salaada loo goyn lahaa ay kuba timaado ama salaada nafteeda waa xaalad daruuro wuxuu arkayba ruuxu dee indhalasaya masiladoodii oo dee meel kaba sii dhacayo oo kale isagoo salaad ku jira dee waa joojin jirayoo ruuxan badbaadadiisa waa loo joojin karayoo haddii umuuro saasoo kale ay yimaadaan oo umuuraha dee caaridka ah ee bal maalan dhici kartana ayna xaalad daruuraba noqota insaan taxdiiru dariir min albiri iyo taas oo isagii idhaa kaba joogsiiyo taas iyada xaalo laga soo reebayo weeyaanoo dee salaada nafteeda ayay taasi ruuxii lagaba doonayay inuu kulaba yimaado ee waa marka aan umuursaasi aanay iman kolley arrintana ma soo gelayso markaa imaamkaoo kale maslaxo caama uu kaba hadlayay iyo ciddii uu la hadlayay waayo waxaynu soo maroon marar soo maray iyadoo rasuulka ilaahay khudbada dhexdeedii cid laba hadlaysa markaa imanka ninkii dhoweyd oo kale waa u jawaabo rasuulka ilaah in loo jawaabana waajib bay noqonaysay bal xaaladaasna iyaduna xaalo laga soo reebay noqon ee laakiin sida kale si guud ee insaad ayaa laysfaray waxaana jirta axaadiida qaarkood kuba timi waman takalama falaa jumcata lah oo ruuxa yidhaaha in ruuxii aamusku yidhaaha uu hadlay waa laqwigan aan aragnay ruuxa hadlana jumca uma sugnaanine laakiin caamatu ahlilcilmi jumcihiisu way uu buray taa iyadu ma yidhaahaane laakiin waxay leeyihiin jumco dhan oo ah tii kafaarada u noqonaysay tobanka cisho dembi dhaafka loogu mudanayo ma mudanayo waajibka waa ka dhacayaa ku soo celi lama odhanayo duhurna tuka lama odhanayo oo taa way ku ijmaacsan yihiin faradkii waqtigu kaba dhacayaa laakiin ajrigii jumcadu ay lahayd ay kala gooni lahayd salaadaha kale ayaanu yeelanahayn weeye axaadiida ama ruuxii dee jumco malaha iyo jumcadiisu duhur bay noqonaysaa iyo taase laakiin burid ay ti kaba burto la odhanaya faragcadood tuko arrinku iyada taas ma aha baabu saacati alatii fii yowmi ljumcati saacadii maalinta jumcada kuba sugnayd ayuu taas buu baabkeedii yahay macnaha waa bayaan adigu wixii kuba tacalluqsanaayo inay saacaddaasi jirto waayo waqti ay leedahay iyo taxdiidkeed iyo tamyiinkeed xadiidkan uu soo wado inooguma imanayo xadaثna cabdالlahi بn mslmة can maliki can abi الzinaadi can اlacraji can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay dakara wuxuu hadal qaaday yowma aljumucati maalinta jumcada iyo fadligeeda ayuu rasuulka ilaahay xusay faqaala wuxuu yidhi fiihi yoomka jumcada waxaa ku sugan saacatun saacad baa ku sugan laa yuwaafiquha aanu waafaqahayn cabdun addoon muslimun muslima walxaala huwa isagu qaa'imun uu taagan yahay oo yusalli waa xaal de uu isagoo tukanaya yasalullaha xaal uu weydiisanaya ilaahay tacaala shay-an macnaa aanu waafaqayn ilaa oo dee laa yuwaafiqha cabdu muslim walxaal huwa qaa'imun yusalli yasal llaha tacaala shay-an ilaa oo ruux muslimi ama addoon muslimi rag iyo dumarba halkan farqi uma dhexeeya uu la kulmo saacaddaas isagoo dee tukanaya isagoo ilaahay wax weydiisanaya acdaahu iyaahu ilaahay waa ducadiisa ma soo celinaye ilaahay uu siinaya uu aqbalaya laakiin rasuulka ilaahay markaa uu taa sheegay wa ashaara waa ishaaray biyadihi gacantiisiibuu ku ishaaray yuqaliluhaa xaal uu yaraynayo macnaa saacadani maaha dee jumcadii maalinteedii waa labiyo toban saacadood oo saacadban wixaynu saacad u naqaanay maaha bal taasoo kale bal saacaadkii imika aynu ku soo marnay saacadda hore ruuxa tagay iyo talabaadka tagay iyo ka saddexaad taasoo kale maaha oo waqti yaroo kooban oo waa waqti ladiifa weeyaanoo kolley ishaaradanna riwaayaadka qaarkood barhkood kuma yima oba isagoo unmuladiisan ama fardhaxadii ama faryaradii saa dhexdeedii u saarayoo macnaa wuxuu ishaaron wax dee yari lagu tilmaamayo waa saacad yar ma badna ee waxa weeyaan waqti dee hore ruuxii dee la kulmay waafaqa waa sax ducadiisi waa la aqbalayaaye saacad dheeroo muddo joogaysa taas maaha laakiin maalinta jumcada way kuba sugan tahay saacaddaa saacatulijaaba xaafid ibnu xajar mala haddii iyadna halkan kitaab laga dhigo ama risaalo dhan oo si fiican loo dabdiyo dee waabay risaalo weyn bay noqon laydeen bal waa dheereeyo umuurahaasna ma taabanayne labada qowl ee ugu raajaxsan baan kaba soo qaadaynaa marka aqwaashii culimada barhkood yidhi waa la kor yeelayba oo waqtigii rasuulka ilaahi unbay jirtay maye jumcayaasha marmar unbay dhacaysaa iyo waxyaalahaasi waa aqwaal kolley wada fogaya horta saacaddani waa saacad jirta maalin kastoo jumcaana kuma sugan waxa weeyaan waana saacaddaa laba ibhaamiyey kolley faa'iidada ibhaamkeeda la qariyey waqtigeedii laysu xadidinna waa si ay dadku cibaadadiina u badsadaan baryadii ilaahayna u badsadaan oo bal taas waxaweya haddii waqti gaara un laysu xadido waqtigii unbaa ilaahay la baryi lahaa inta kalena waa lagaba qaafil noqon lahaa imaankuna allah ka raalli ahaadee aqwaashii meesha timi ee culimada ilaa labiyo afartan qowl buu gaarsiiya bal mid saddex haddaan ku darno ibnuljazari uu kaba soo naqlayo ninkan jaariyadawaxa jaariyada iyo leh kitaabkiisa alxisn alxasiin saddex iyo afartan walow kaa leeya dee waa yar fogyahay saddex iyo afartan qowl buu gaarhsiinayaa bal waxaasoo dhan horta waa xagga marka la eego saacaddii waa saacad jirta waana saacaddaa ilaahay aynu ruuxii wixii u weydiista u aqbalayo ee waxyaalaha faraa badan oo dhan dee waa wax laysku celcelin karaa way jiraan wax la kala raajax yeeli karaa way jiraane laba qowl baa meesha uguba xoog badan uun waa laba qowl ayaa ugu xoog badan xagga taxdiidkeeda iyo tacyiinkeeda labadaa qowl mid ahani waxa weeye waa xadiidka saxiixa muslim kuba sugan oo abu burda taabicigaasi aabihii abuu muusa alashcari kaba warinayay oo bal maalan xadiidkaasi uu ahaa inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyadoo la weydiiyey aabbaha waxma kaba maqashay inuu ku yidhi haa oo xadiidka waa siuu inoog bal maalan saxiixa muslim ugu suganyah waa mimbarka markaa uu ku fadhiisto khadiibku ilaa salaada laga baxayo intaas bay ku sugan tahay mahana waqtiga oo dhan inay wada qaadanayso ee waqtigaa mid kaba mida ayay kuba sugan tahay balkaasi waa xadiidkaas abuu muusa alashcari uu warinayo waa midoo saxiixa muslim kuba sugan xadiid kalena waa xadiid kaleo saxaabada waxa weeyaan cabdullah ibnu dee kolley qisana way kuba jirtaa abuu hureyre iyo kacbulaxbaar iyo cabdullaahi ibnu salaam iyo dhex martay baa jirta asxaabu sunan baa wariyo waxaa adigu ay ahaydna waa saacadda ugu dambaysa ee sala casarka maalinta ugu dambaysa inay waqtigaa ku sugan tahay labadaasba weye labadaa xadiid baa bal maalan uguba xoog badan aimaduna way kala raajac adigu dee waa la kala maray labada dariiq midba mid buu raajac yeele laakiin qisadan sheegaya dee waxa weeye iyadoo kacbulaxbaar iyo abu hureyra ay kulmeen ayuu xadiidkan rasuulka ilaahay kasoo naqliyay abu hureyra inay saacadi maalinta jumcada kuba sugan tahay markaasuu kacbulaxbaar yii sanadii waa jumcadii sanadii ayaa dee jumco sanadii kaba mida waa sanadii dhammayd waa jumco keliyay kagaba sugan tahay abu hureyrena waa diiday oo wuxuu dhammeeyey ee rasuulka ilaahay si uu yidhi jumco kastay kuba sugantah haddana waa kusoo noqdayoo malaa towraadiya wuxuu eegayba wuxuu yidhi hawaa si aad sheegayso cabdillahi ibnu salaam buu arrintii u sheegay markaas baa dee isaguna arrinkaa kacbina waaba inkiraye wuxuu yidhi markaas saacaddaa waan garanayaayo waa saacaddaa ugu dambaysa casar abu hureyra markaa ictiraad buu laba yimi ama munaadarade baan leenahay oo wuxuu yihi xadiidkan imakaan hayno rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh laa yuwaafiqha cabdu muslimun wa huwa qaa'imun yusali saacaddaasna saacad salaadeed ma hadii la yidhaha casarka dabadii ama waa saacadda casar ugu dambaysa rasuulka ilaahayna sheegay ruux muslim oo taagan oo salaad tukanaya hadduu waafaqo laba kulmo dee salaad saacad la tukada maaha waxay jawaabtii markaa cabdullahi ibnu salaamna noqotay saa dee ay xadiidka inooguma yimi oo labada xadiid ee meesha xooga badan ee marfuucee jiree inuu yidhi rasuulka ilaahay saw ma odhan ruux hadduu salaad fadh sugayo wuu fadhiyaa salaad buu sugayaa xukum salaadeed buu ku sugan yahay arrinku waa kaasoo wuxuu kaba dhigay qaa'imun yusallidan iyo tukashadan ruuxii dee muntadirka ee salaad sugayay waa fii xukmi lmusalli jaanibkaas buu kaba dhigay bal labada xadiid baa inooguba xoog badan labada xadiid marka la eego keebaa raajixa aymo kala duwan waxay raajax yeelaan xadiidka saxiixa muslim kuma sugan oy kaba cabiraan inuu xadiidka ugu sixo badan yahay beehaq iyo ibnulcarabi iyo jamaaco qurdubi oo kale iyo waata uu raajax yeelo imaam nawina wuxuu kaba dhigaa qowlka saxiixa ama sawaabkaa taas buu kaba dhigaa dee waxay ku raajax yeeleen waa xadiid marfuuca gees kalena labadii saxiix mid ka miduu kuba sugan yahay aymo kalena waxay raajax yeeleen kan cabdullaahi bnu salaam oo wuxuu bal maalan imaam axmed iyo ay kaba soo naqliyeen axaadiidta inteedii badanayd inay taa tahayba ibnu cabdilbar oo kale waxay kaba dhigaan ka ugu sugan inuu yahay ama jaanibka raajaxa kan kaley raajax yeelaan walow aanu axada saxiixayn kuba sugnayn bal markaa ayn koleyna saxaabo kala duwan oo qowlkaa kuba tagtay way jiraane bal qolooyinka iyagu doortay ee aimada ah oo xataa barhkood ay shaaficiyo kaba soo naqliyeen axmed iyo isxaaq iyana looba teeriyo ee doortay xadiidkan muslim xadiidkaan ahayn kolley waxay ahayd qowlkood iyo jawaabtoodu xadiidkan muslim laba arrimood bay kuba sheegeen mid weeyaanoo waxa weeye in xadiidkan muslim waa inqidaac bay leeyihin nin makhramat ibnu bukayr la yidhaha baa aabihii ka warinaya isna waxba kaba maqal bay idhaahaan waa wujaada un halkaa waxbaa jira arrinta kalena waaba idiraab baa jiro waxaabay kaba dhigayaan inuu mowquuf yahay sida riwaayaadka qaarkood ay keenayaanoo bal cilo laba ciloay ku sheegaan xadiidkan muslim kan kalena dee lafdigan wahuwa qaa'imuna yusalli ka hor iman laha jawaabtoodu taaba weeye bal waxa ugu xooga badan aimadu kala raajaxayeen labadaa qowl weeye dee qowlkan dambena kolley in badan oo salafkii kaba mid ahayd ama saxaabo kaba mid ahayd iyo waa qowlkii raajax yeeleen oo casartaa uguba dambaysa kan kalena dee waqtigaa insaat baaba jiraye laakiin waa marka uu fadhiisto ilaa salaadii lagaba baxayo waqtiya la ducaysan karaa dee kolley ay kuba jiraan ayaa qowlku ahaya bal labadaa qowl baa ugu xoog badan wixii intaa dhaafsanna insha allahu tacala waa eeganaysaan arrin kaloo sheekhu raximahullahu tacaala halkan sheegayo dee waa idraagoodii ay la socdeen xaalku siduu yahay wuxuu leeyahay xadiidka daahirkiisu waa ruux kastoo dee daaciya jawaabtii uu helayo ama loo aqbalayo marka shardigan la helo zamankiina biikhtilaafi lbuldan waa iskhilaafaya oo waxa weeyaan waqtigan qoladan dee casarba waxaa laga yaabaa habeen qoladii kale inay u tahay kuwan kale waqti kale ay u tahay waqtigiiba waa kala duduwan yahay marka musaliintii maaha saacad keliya keliya waqti keliya wada dhacaya waa sidan dee leylatulqadrigiiba taas buu noqone barhkood baa barhka kale kaba horeeya saacaddii ijaabada haddii waqti laguba xidhay oo layidhi waa bacdalcasr ama waqtigaa imaamku uu mimbarka uu fuulayo dadkiina ay midba waqti uu yahay say arintaas arrinteedu ay noqonaysaa marka waxa uu leeyahay un jawaabtu kolley waxay noqonaysaa saacaddan ijaabadu waa bificli kulli musallin cid kastaba waqtigoodii ayuunbaa waqti u ah dadkii kale ee waqti kala lahaa lama eegaye ruuxan musalligaah ama daacigaah waqtigiisa iyo ficilkiisaasay kuba xidhnaanaysaayo saa daraaddeed dee intaasoo dad oo kala duwan midba waqtigoodii ayuunbaabay dee ijaabadoodu ay noqonaysaa marka waqtigoodaasumbaabay kuba xidhnaanaysaa waa jawaabtiisa halkan taalla wa baabun idaa nafara annaasu dadku hadday ka tagaan can ilimaami imaamkiiba iskaga ay ka tegeen fii salaati ljumucati salaada jumcada dhexdeed oo isagoo salaaddii ku jiraa la dareeray salaaddiina lama dhammaysan fa salaatulimaami imaamka salaadiisa iyo waman baqiya ciddii hadhayba salaadoodu jaa-isatun mid fulaysa weeye mid bannaan weeye taasoo kale waa masalo kale kolley casharka xadiidkan baan adigu ku yardayn doonaa macnaa masaladu maxay tahay imaamkii salaadii buu galay dee salaada jamaacaduna kolley jumcaduna jamaaca loo shardiyayay markaasaa dadkii baaba dareeray oo salaadii oon la dhammaysan bay liamrin ma imaamkii iyo cid baa hadhay xataa haddii aan cadadkii cadad nidhaahno oo tiro aan nidhaahno tiradii markii hore salaada lagu galay ay dhammayd laakiin markan dambe ay dhimanto kolley yuqtafaru fi dawaami maa laa yuqtafaru fi libtidaa baa iskaba iman marka daabitkaasa iskaba imanoo bilowga iyo dhammaadku iskuba mid maaho haddii ay wax ku yimaadaan imaamka iyo duhur uma bedelayaane salaadoodii isagii ciddii harhsanaydba way u dhantahay laakiin xadiidka uu soo aroorinayaa waxtaa ka duwan baa ma ku arki doonaayo waa khudbadda dhexdeedii xadaana mucaawiyaة bnu camri qaala xadaana zaa'idة can xusayni can salim bni abiljacdi sanadka xafir mucaawiyat bnu cabrin bal haddaynaan soo marina waad isheekhida bukhaari kaba mida kutubta lixdaana riwaayo ku wada leh atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba mida hiqa ina kirmaan lookirmaanina loo yaqaano wuxuu yihi saalim bnu abdiljacdi qaala xadaanaa jaabir bnu cabdillaahi qaala baynamaa waqti naxnu anagu nusalli aan tukanayno maca nabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi maciise lafdigu salaad buu imika halkan kuba yimi id waqtiga aqbalat waxaa soo qaabishay ciirun waa safar ciirkuna waa adigu geela dee iyadu cuntada iyo waxyaalaha sida ama taxmilu tijaarata dacaama kaanta aw hayrahu taas baa la yidhaha waa geela dee waa safar rarnaa weeyaanoo geel badan oo rarnaayoo waxyaalo loo baahnaa waday ayaa madiino soo galay faltafatuu way daymoodeen ilayha iltifaatku halkana macnaa insiraaf weeyaanoo xaggeediibaa loo kacay xataa maa baqiya ilaanu hadhinba maca nabiyi sala allahu caleyh wasalam waayo iltifaatku xaggeedii unbay dayeen ma aha sababtu waa tan xataa maa baqiya inoo dambayso iltifaatka halkan waa insiraafba ilaa aanu kuba hadhinba maca nabiyi sala allahu caleyh wasalam ila tnaa cashara rajulan labiyo toban nin mooyaane cid kaleba may hadhin ole labiyo toban nin unbaaba meeshii ku hadhay jaabir ka mid buu ahaa mala khulafadma ka mid bay ahayn fanasalat hadihi alaayatu aayaddan baa soo degtay waidaa ra-w tijaarata aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima waidaa ra-w hadday arkaan tijaaratan tijaaro aw lahwan amase lahwioo kollay malaa dee safarkan iyobaa durbaan la tumayiyo lahwi kale ayaa la socdayoo waaba tan isagiibaa dee dadkiisi loo ogeysiiyo infaduu way gadoomayaanoo ilayha iyada xaggeedii bay dee intay kaa tagaan ayay xaggeedii u gadoomayaan ilayhana waa ila tijaara lahwi iyo tijaarana waa horeeyeoo dee imaka waxaanay ahayd oo yidhaahaan bacd ama aimadu waxaa imaka damiirka lahw lahumaa ilayhimaana loo odhan waaye damiirkan ka dambena ilayhi loogu celin waayey lahwigu maqsuud muu ahayn tabac buu ahaa wax dee waxaan la socdo uunoo isagu maqsuudkii laakiin waa tijaaradan iyo waxaan safarkan yimi watarakuuka way kaa tegayaan qaa'iman xaalatay adigoo taagan oo xadiidka waaba lagu fasiray inuu markaa khudbaynayay bal taas baa ilaahay uu yidhi bal haddaba hortayna xadiidkan iyada tay iyada inooguba sugan kolley waa wax dhacay madiinada waqtigeedii buu dhacay oo madiine ayaa laba joogay dee darkuna ama safarkan baahi iyo ruux kasta wax ka gaadh haba lahaado ama taasi aimada qaarkood baa kaba dhiga in waqtigaas khudbadu sida ciidoo kale ay ka dambeyn jirtay salaada jumcada markaas dee salaadina ay dhammaato inay khudbadii u arag wax muhim ay uba sii fadhiyaan kol haddii hawshani timi haddii taa la yidhaaho dee ishkaali meeshii ma jirayo taasi ay keentay bay kaba dhigaan in khudbada la horreysiiyo maalinta jumcada laba horreysiiyo bal laakiin waxyaalaha kuba soo arooray taas sanadkeenu sanad ahaan noogumaba sugnaa aimada qaarkoodna iyagoo lafdigan aayadda eegaya iyo inay khudbaba ahayd inuu watarakuuka qaa'iman waxay lahayn waa xaaladii khudbada dee khudbadii hadday tegeenna dadkii markii dambe waxay yeeleen inay soo noqdeen oy salaadii u yimaadeen iyo in kale lafdigan ixtimaalkaasi waa jira oo halkan waxaaba suurtagala markii dambe inay sooba noqdeenba taasba weeye bal waxa weeyaana labiyo toban imika ayaa u hadhay baaba laydhaa aimadna kolley cadadkan iyadoo jamaaco inay u sharditay jumcada ay isku waafaqsan yihiin ayay haddana laakiin intee jumcadu markay dadku gaadhaan bay guntamaysaa aqwaal fara badan baa jirta waxna soo cadina meeshii ma jiro barhkood baaba yidhaahaa tasixu min alwaaxida laakiin taasi waa qowl baciidaan leenahay ibnu xasmiya bay ka soo naqliyaan barh baa yidhaahaa laba saddex afar barhkood baa labiyo toban yidhaaho aimada qaarkood qowlkooda ah oo iyadu bal markaa haddii qowlkooda la eego labiyo toban way kuba guntamaysaa dee cadad jumcada ay kuba guntantaa kolley baaqi buu ahaa dadkani haba tageenbe oo markaa halkana ishkaaltaa kama imanayo adugu aqwaasha barhkood baa afartan oo waa sida imaam shaafici iyo axmed iyo ay kuba tagaan kolley xadiid musnadka amee abu daa-uud iyo kuba sugnaydoo intaan rasuulka ilaahay madiine iman jumco la ogayo afartan ahayna way jirtaaye laakiin de waa ficilkoodii uun markaasoo wax ka yariyo wax ka badanba meeshii kama saarayo walow dee markaas waxaa joogay in saxaabigii jaliilka markaa muscab bnu cumayriye bal laakiin arrin baa jirta uuna waa arrintaan marka hore aan soo yar qaadnay oo haddii in imaka ay salaada dhexdeedii oo la galay meesha ay timaado iyadoo markii horeba cadadkii loo baahnaa aqwaasha qaarkood baa iyadoon tiro la qaydin ilaa cadad badadood in lama helo dee waqtigii rasuulka ilahna cadad badad uma hedeen tirayar kolley dee xaaladan un mooye may dhiceen barhkoodna ay yidhahaan taasmaaba uguma xoog badan aqwaashuna way fara badan tahay qorankiina sharaxaysaana way kuma sugan yahay wuu dhigabanayaaye bal markaa waxa ay tahay uun haddii jamaacadii iyadu cadadkii ay kuma guntamaysay meeshii yimaado salaadii oo imaka labayo tobanni aan idhaahno ishkaal ma imanayo haddii la idhaha khudbadu way dambaysayna ishkaal ma imanayo laakiin haddii tiro inta ka badan laba idhaaha way ahaydba oo waa shardi ba san shaaficiyad iyo xanaabilad iyo qowlkooda uu yahay wixii hadhayna ay labayo tobankaan ay tahay bal laba jawaabood baa midi imanaysaa midi waxa weeye meeshii inay soo noqdeen iyo kale xadiidka inooguma sugna waa suurtagal inay yimaadeenba arrinka labaadna waxa weeyaan arrinkani wuxuu ahaa wax in dhexdii salaadayaba yimi shaygana marka bilowgiisa hore xukunkiisa iyo haddii wax daari ay kuma yimaadaan dhexdiisii way kala duwanta wataa idhaan yuktafaru fi libtidaai maa laa yuktafar fi dawaami maa laa yukhtaru fi libtidaa oo bal xataa madhabka shaaficiya keyrkiiba way kuma suganta oo kale haddii dee jumcadii markii hore cadadkii uu kuma guntamaya uu xasilo laakiin salaadii bal ama ragcadii iyadoo tagtay ay dadkiiba ay dareeraan oo in yari ay sooba hadho ama bal maalan iyadoo ragcad ba la dhammayn kolley waa awjuuh madhabkana kuma sugan eh kol haddii markii hore tan laguma galay tani dhib kuma keenayso oo dee jumcadiina waa la dhammaynaya kolley bukhaarina suu soo dhigtay waxa weeyaanuun dadkii haddii ay imaamkii kaba tagaan laakiin wuxuun ay hadheenba salaadiisii iyo ciddii kaleba jumcadii unbay dhammaynayaanoo jumcadna way uba dhan tahay bal taasna weeye taa uu tarjamada inooguma dhigtay ee bal xadiidka kolley waxyaalihii kuma sugnaana inahaas ayaa kaba mid ah oo bal umuurahaas weeye salaatulimaam iyo waman baqiya jaa-isana macnaa waxaaba weeye hadday dadku ragcaddii hore ama iyadoona ragcaddii horeba xataa laguma jiroon ragcadi aanay taam noqon ay dadku ay dareeraanba imaamkii iyo wax yaruun ay hadhaanba in ay jumcadu ansaxayso kolley jumhuurulculamaana qowlkooda weeye taasi oo bilowga iyo dhexda ayay kala qaadaan baabu salaati bacda aljumucati wa qablaha wallahu subxaana wa tacala acla aclam